dowladda soomaaliya oo kaaladaha samida ugu yurub islamarkaasna dadaal xoogan ka jaarta sidii dhallinyarada soomaaliyeed ee ka dhabaataysan dalalka caalamka hiidlanka naga lahay darsho iyo dalka hiidlanka naagdii boqol afartiishan muwaadin aanu sanadka adiidashal duunka kula kulmi dalka liibiya weliba dhallinyaradan garoonka diyaaradahadan cadde ee magaalada muqdisho ka dhawaayay ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qaabilsan muhaajiriinta xuquuqdayaalka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale ergey gaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qaabilsan muhaajiriinta xuquuqdayaalka marian yaasiin haaji oo ku hadaliyana sheegday in dhallinyaradan kukoy dalka liibiya lan qasabna ini dalshuridanka nagadaan waana aragteen muddo bil ka yar ayaa maanta boqol iyo konton maxaan lahaa dhallinyaro dalka dib ugu soo noqdeen kuwaasoo aan lasoo qasbin oo doorbiday ayagoo baddan quruxda badan haystaan inaysan mediterraneanka risk iyo dhibaato ku gelinin waxaan leeyahay waa u ducaynaa bil ramadaan waaye waxaan ku faraxsanahay inay maanta dalkoodii ku afurayaan waxaad ka farxiseen hooyooyinkiina iyo aabo maxaa la reerkii oo dhan oo na soo wacaayay maxaa la mar kasto marka ilaaha mar labaad mahad leh sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda saag maxamuud mursal oo dhinishay ku hadla sheegay in dowladda soomaaliya diyaaringata inay dalkaridanka nagda qof walba oo duruufaada kulukulma tahriibka waxaan rabnaa walaalayaalo inay nagu filnaato tusaale dhibaatooyinka dhacay waxyaabaha markaas ii sheeg dhallinyaradan soomaaliyeed oo wiilishii gabdhaha la gadaasheenna taagan ay soo arkeen waxaan rabnaa marka ayagana ii sheeg way hadli doonaan waad dhegaysan doontaan waxaan rabnaa marka inaad aragtaan tusaalooyinka dadkan markii horena lama qasbin haddana lama soo qasbin laakiin waxaa keenay wixii realitygii ay soo arkeen darteed ay u soo noqdeen ayagana waxaan leeyahay soo dhowaada guud ahaan waxaan wadi doonnaa wacyigelinta iyo ii sheeg muwaadiniinta dhibaysan sidii dib loogu soo celin lahaa wax qasab la yidhaahda ma jiraan qofkii noloshii ku adkaatay meelihii adkaay ku dhacay inaan gacantii nan ku habboonayn ay ku dhaceen laga soo saaro dowladda liibiya aadaan u bogaadinaynaa i o m iyo european unionka iyo dadka waxaan gacanta ka geystay oo dadkan in la soo celiyana runtii dhallinyarada soomaaliyeed ilaa ku badbaadiyey habsiyada dalka liibiya ee dalshuridanka nagadi iyo dhinishay ku warbi dadaalka ee dowladda giriidi iyo dhibaatooyinka kulukulmeen tahriibkii oo galeen xaggana waxaa uga mahad celinayaa waalidiintayda ku jirtaan mar walba dahriyo way isku soo laabo haddana waan usoo laabtay waxaan leeyahay way macaan waan jecla waad iisoo laabtay waalidiin badan ayaa jiray dadkoogiina usoo laabtaan rabay laakiin aanan usoo laabin karin oo hadda oo dhintay hal midun baan la hadlayaa dhallinyarta maanta aniga iiga dambaysa ee ku fikiraysa taariikh ani maanta hal sanno waxaan ku xidhnaa xero magafeer isla mar ahaantaana waxaan ka tegay hooyaday iyo aabbahay oo aan waxba haysanin halkaa sanno wixii guri aan lahayn wixii hanti aan lahayn waa lai soo iibiyey waxaana laigaga bixiyey xeradii magafaa intaa kadib waxaa i qabsatay xukuuma anigu waxaan ku soo waayey saxarihii saaxiibadaydii iila socotay weliba magafii aan ku xidhnaa aniga waxaa igaga xanuun badnaa meeshii booliska sababtoo ah magafuu lacag buu naga qaadanaya hana dhibaateeyo boolisku waxay naga jarteen cuntadoodii maalin kasta saddexdii cisho oo maalin waxaan la soo degi jirnay boqol dollar adaan kuu dhiibee boqol dollar xaggee laga helaa soomaaliya saddexdii cisho oo maalin
maalin walba meydkooda afar afar noo horyaashay maalin walbana waxay dheeraa jibdiil xoog ah markaas soomaalida hadda waxaan ku sheegayaa damacsan inay liibiyadaas u tagto macnaha taariib ahaan u marto
soddoniyo toddoba kumada dhallinyaradan yallalka dejiya garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa meelo boqoliseedka lacag ka dhawaay garoonka diyaaradahadan cadda ee magaalada muqdisho